Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Howlaha Guud dib-u-dhiska iyo guryeynta dowlad goboleedka Jubbaland oo uu weheliyo agaasimaha guud ee wasaaradda ayaa kulan muhiim ah la yeeshay mas-uuliyiin ka socday hay-adaha UNICEF iyo W F P ee ka howlgala deegaanada Jubbaland kulanka ayaa diiradda lagu saaray xoojinta iskaashiga u dhexeeya wasaaradda iyo hay-adaha caalamiga ah ee UNICEF iyo W F P iyo xoojinta adeegyada la siiyo dadka barakacayaasha ah ee ku nool deegaanada Jubbaland agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud dib-u-dhiska iyo guryeynta Jubbaland Cabdi Shukri Carab ayaa ka warbixiyey kulanka kadib qodobadii kulanka diiradda lagu saaray bismillaah waxaan maanta shir la yeelanay qaar ka mid ah madaxda hay-adaha UN-ka ee ka howlgala deegaanada Jubbaland oo fadhigooda uu yahay xarunta caasimadda dowladda Jubbaland ee Kismaayo kulankan wuxuu ku saabsanaa inaan kala hadalnaa saaxiibada hay-adaha qaramada midoobay sidii ay wax uga qaban lahaayeen baahiyaha ka jiro arrimaha dadka nugul iyo barakacyaasha kuwaasoo aada ugu soo barakacay ayaamihii u dambeeyey caasimadda iyo nawaaxigeeda wasaaradda howlaha guud dibdhiska iyo guryeynta jubbaland iyadoo ka duuleysa waajibaadkeeda shaqa ee ee hirgelinta iyo horumarinta kaabayaasha dhismaha iyo sidoo kale si dadka soo barakacay ay saameeyeen isbeddelka cimilada inay helaan guryo xal waara ah arrimahaas ayaan kala hadalnay waxaan saaxiibada hor dhignay siyaasadda wasaaradda iyo shuruucda kale ee u degsan kuwaasoo loogu talagalay in lagu horumariyo dib u dejinta iyo guriyeynta dadka barakacyaasha ah waxaan rajaynaynaa in saaxiibada dhammaan ay ku shaqeeyaan habraacyada wasaaradda u dejisay kuwaasoo xeer nidaaminaya dhammaan dhismaya dhismayaasha kaabayaasha danta guud sidoo kale waxaan la wadaagnay wasaaradaha iyo dhammaan hay-adaha fulinta ee dowladda jubbaland inay u hoggaansamaan lana jaan qaadaan habraaca iyo shuruucda wasaaradda ay soo saartay kuwaasoo dhammaantood aan wasaaradaha u dirnay waxaan rabnaa si loo hirgeliyo mashaariic wax ku ool ah saameyn fiicanna bulshada ku yeesho hadafkii horumarineed ee laga lahaana laga gaaro waxaan rabnaa in wasaaradaha iyo hay-adda ay u hoggaansamaan hanaanka iyo habraacyada dhismayaasha danta guud kuwaasoo ka bilaabanayo sahanka dhulka xaqiijinta tayada dhismaha iyo sidoo kale badqabka waxaa la dhisaaya iyo hadafka guud ee horumarka yoolalka waara ee jubbaland